si afar labaatankii saacadood ee u dambeeyey dhacdo miisaanka miisaankeeda le baa ka dhacday hargeysa ama jamhuuriyadda somalilan waxaa la ii sheegay in la xidhay boqorkii afrika boqor cismaanow maxamuud maxamed buur madow waxaan malaynayaa nacasna loo sheegi maayo nin raggiina waa ogyahay boqor buur madow doorka nabadda uu ku leeyahay igeyga soomaaliyeed iyo somalilanba waa la ogaa wati wakhtiyada ka mid a soomaaliya markii dagaalada sokeeye ay ka soconayeen gaar ahaan muqdisho boqor cismaanow maxamuud maxamed wuxuu ahaa ragga spiritualka ah ee boloticalka ah ee tradishonalka ah ee saddexdaa fiilba qaata mille zanaawi hogaamiyihii etoobiya etoobiyada federaalkaa ayaan maanta noolayn oo marag furi lahaa isaga iyo raggii axmed cabdisalaan iyo ay ka mid ahaayeen ragga xidhiirka gaarkaa uu kala lahaa qadiyadda soomaaliya ayuu ahaa mustawahan uu taagaya boqornimo iyo kan lookalka ah ee mararka qaar boqorka lagu soo celinayaa wax isla maaha maanta fartaydaasi way duuban tahay wax kale uma duubna dhiig baa ka qulqulaya waa cadho aan ka cadhaysnahay boqorkaa iyo xidhitaankiisa waxaan leeyahay everybody is innocent unless improvement is guilty qof kastaa waa bilaa dembi ilaa dembi ku caddaado ma qofka nabadda u taagana biismakerka ah ee ay tahay ma waxa mudan in la hambalyeeyo qofka ay